wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka maamulka galmudug oo kaashanaysa wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada dhuusamareeb ku qabatay tobabar ku saabsan horumarinta cadaaladda iyo garsoorka kaasi oo socon doona muddo toban maalin ah tobabarkan oo uu dahfuray agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda maamulka galmudug ayaa waxaa ka qeybgeliyay mas-uuliyiin ka tirsan bahda cadaaladda galmudug iyo qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada dhuusamareebba maxamed nuur maxamed agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka dowlad goboleedka galmudug ayaa sheegay in wasaaradda diiradda saareyso kobcinta arrimaha cadaaladda runtii wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka galmudug iyada oo kaashanaysa wasaaradda cadaaladda heer federaal iyo saaxiibada caawiya ee hay-adaha waxay mar walba xoogga saareysaa kobcinta hanaanka cadaaladda iyo casriyeynta iyadoo loo marayo in shuruuc cusub iyo nidaam cusub iyo la tashiga bulshada lagu dhaqayo nidaamkaas ayay mar walba arintaas xoogga saartaa waxaa halkan lagu baran doonaa maalmaha nagu soo aadan haddii alla idmo xanaanka cadaaladda oo cusub oo hadda la raba casriga loo wareegay oo la yiraahdo in dadka ay u yihiin asal cadaaladda oo laga qeybgeliyo bulshada ayaga la weydiiyo maxaad u aragtaan sidee u wada shaqeyn karaan hay-adihii cadaaladda iyo bulshadii marka dad xirfadlayaala oo barnaamijkaas u tababaran ayaa dadka ku tababari doona
si kastaba tababarkan ayaa door muhiim ah ka qaadanayo sidii loo horumarin lahaa arrimaha garsoorka iyo cadaaladda dowlad goboleedka galmudugga